cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo ah aabihii dhalay waa aabbaha dhalay gabar afariyo toban jir ah oo laascanood ku geeriyoota ayaa codsaday in maxkamad la hor keeno askarigii ku dilay gabadhaasi magaalada laascaanood cabdiraxmaan ayaa u waramay wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol waxaan ahay gabadha dhimatay ee falkii halkaa ka dhacay ku dhimatay gabadh afariyo toban jira bay ahayd oo xaafidadoo qur-aanka xifdisan geeridaan xadin kale ayaa nugu dhacday gabadhana waxaa dilay nin askariya oo biliiska ka tirsan ayaa maaragtay dad meel maataa oo gurigoodii horta farfadhiya oo aan shoo barihii meeshii ka dhacay ku jirin xabad toogasho ah oo toosa kusoo riday ninkii waa la qabtay adugu markhaatiyadii subaxii baad askarigii la keenay dadkii goobjoogga ahaa ee lahaa dadka xabadda ka daa war dadka xabadda ka daa ayaa markhaatigii ku furay askartii baa lasoo safay waa laga soo saaray afartii qof midibo mar buu galay ninkii waa la sheegay isaguna waa qiraaloo waa qirtay waxaa warqad booliska soo qoray ay ku leeyihiin waxaanu booliskaa lagu leeyahay gabadha oo boolis baa lagu leeyahay ninkuu qabiilkiisii waa la garanayaa waa nin qabiil ka soo jeeda caaqilkiisii iyo raaskiisii hoose iyo cidduu yahayba namana qabato boolis baa lagu leeyahay maadaama ninkii gabadhaasi dilay uu nin askariya ha ahaado laakiin nin reer ka soo jeeda ula kacna ugu dilay waxaanu codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso in maxkamad cadaalada oo sharciya la hor keeno oo aanu ku kala baxno marka idinkuma waxaad dalbanaysaan in maxkamadda la geeyo haa waxaanu codsanaynaa cadaalad inaanu helno kow inaanu cadaalad helno cadaalad baana deeqda shareecadaana deeqda islaamka qadarka iyo waxa dhacay kama xumin falkaasi ninkaa ulakaca u geystay waxaanu doonanaa in sharciga la keeno oo aan nalamanala habaamin oo la dhihin boliis baa lagu leeyahay xaajada wax badan baynu aragnay xaajada dadka waxaa lagu leeyahay boliis baa lagu leeyahay dadkuna ay kabuhu kaga dhammaadaan marka cadaalad baanu codsananaa in laysu kaayo keeno insha allah mas-uuliyiinta gobolka iyo booliiska maxaad kala kulanteen idinku booliiska waxaanu kala kulannay waanu mahadnaqana ilahay subxaana wataala baa mahadda koowaad leh man lam yashkur innaas baa nebi qofkaan dadka u mahadnaqin ilahayna uma mahadnaqo ninkaa taliyaha booliska ee gobolka xilbuu iska saaray dadkiina waa keenay habeenkii o dhanna waa shaqaynayey waana maaragtay hawshii intii kolley inta badan kaga aadanayd waxa weeyaan waa ka shaqeeyey isaguna maayarka gobolka waa u mahadnaqanaa hawshaa isaguna maaragtay waa ka shaqeeyey hawsha inta dhiman waxa weeye in ninkaa cadaaladda maaragtay la keeno oo nala ka daayo boliis baa lagu leeyahy iyo boliis baa hawshaa maaragtay waxa weeyaan ay u taallaa dadkani de waa dad isu tegay nin waliba nin buu ka soo jeedaa waxyaabo badan oo maaragtay gobolka ka dhacayna waa jiraan oo hawshaas oo kale ah marka insha allahu tacaala waxaanu codsananaa cid kasta ay codsayso in cadaaladda maaragtay waxa weeyaan laisugu kaayo keeno gabadha marka xabaddu ku dhacday xaggay ku sugnaydna gabadhu gurige gurigooday ku sugnayd ninkuna wadada guriga jaamica ilaa anigu dersnahay wuxuu maaragtay wadada cad buu isa soo taagay meesha markaa wax shoo bara ah oo ka socday xilliga iyada ahi ma jirin laakiin markay gabadhu xabadda ku dhacasay maan taagnayn arday yaryar baan maaragtay xabadda ayaa isir dhaafi iyo xaggaa u dhaafi ninkaasi askartu ka soo hadhay askartu way yaaceen oo waxay maaragtay waxay baabuurtoodiiba waxay ka fuulayeen meel iskoolka xagga shishe ka xigta annaguna dhinaca koonfureed baanu ka xignaa iskoolka oo sikado badan baa noo dhexeeyay ninkaasi wuxuu soo istaagay wadada dadka xaafadda taagan oo le war dadkan xabadda ka daa ayuu xabad ku soo riday xabadaasaa gabadha ku dhacday dad shacaba oo maataa xataa ardaydii maaragtay waxa shoo baraha wadayii dadkii waday aan ka mid ahayn oo guryahoodii joogay buu ninkaasi xabaddaa ku soo riday ulakac gabadhaasin xabaddaasaa ku dhacday raxman hadda ma xidhan yahay askarigii lagu eedeeyey inuu gabadha dilay anagu markii aanu hawsha qiraalkeedii laysla qiray markhaatiyadiina la keenay ninkiina waa la xidhay baana laku yidhi laakiin anagu ma caddayn karayo ninkaasi uu xidhan yahay oo maaragtay jeelka ay geeyeen nalama tusino waxaanu war ninkaasoo jeebaysan oo dharkaa biliiskana laga saaray saldhigana loo kaxeeyey bay ahayd in nalaku qanciyo waxyaabaha ugu horeeya cadaaladdu ay ka bilaabanaysa waxaa kow ka ahaa inay maaragtay ninkaa isagoo jeebaysan ay soo soo qabtaan oo keenaan saldhigana ay geystaan annagu fawdo iyo weerar midna toonna maanan wadin cadaaladun baanu codsanan cadaalad baanuna doonin
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo dhalay gabar yar oo balaysku ku dileen magaalada laascaanood wuxuuna u waramayey wariyaheenna cabdikariim olol